الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل maqrib ama morocco waa dal dhaca cirifka waqooyi ee afrika qaybna ka ah dalalka maqhribul islaami wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ku xardhan bogagga futuuxaadkii islaamiga ahaa ee andalus iyo waqooyiga afrika morocco wuxuu dhinaca waqooyi garabka ku hayaa badda mediteraneanka halka galbeedkana uu ka xigo badda atlantika barina wuxuu kaga beegan yahay aljeriya murutaniyana wuxuu ka xigaa jihada koonfureed masaaxo ahaan ama bid ahaan dalka morocco wuxuu ku fadhiyaa afar boqol afartan iyo lix kun oo kilomitir oo iskuweer ah dadka ku noolna waxaa tiro ahaan lagu qiyaasaa soddon iyo toddoba milyan oo qof waxayna isugu jiraan carab amaaziiq iyo qabaa'il kale ka hor intaanay muslimiintu furanin almaqrib ama morocco waxaa dalkani maamulkiisa soo maray dowlado iyo maamullo kala duwan oo ay ka mid yihiin bisandiyiintii ruum cahdigii dowladdii islaamiga ahayd ee umowiyiinta oo dardar xoog leh la geliyey mawjadaha futuuxaadka islaamiga ayuu dalka morocco ka mid noqday waddamada maqhribul islaami ee laga taagay raayada islaamka sharafkanna waxaa xaqiijiyey taabiciga jaliilka ah ee muusa ibnu nusayr raximahullah maadaama morocco uu yahay dal ku yaala cirifka fog ee qaaradda afrika hogaamiyaashii ciidanka muslimiinta ee ka horreeyey muusa ibnu nusayr ayay ku adkaatay inay gaaraan sababo ku aadan furimihii kaga furnaa qabaa'ilka berberiyiinta ee degganaa tuunis libiya iyo meelo kale sidaasii darteed hogaamiye muusa ibnu nusayr raximahullah markii laga soo diray masar wilaayada waqooyiga afrikana loo dhiibay wuxuu tallaabadii ugu horraysay ee uu qaaday ahayd inuu ciidankiisa u khudbeeyo isagoo u sheegay inuu yahay shakhsi iyaga ka mid ah yeelan karana khalad iyo sax wixii wanaag ah ee lagu arkana looga daydo wixii khalad ah ee ka dhacana looga naseexeeyo tani waxay soo jiiday kalsoonida ciidanka muslimiinta iyo saraakiishii meydaanka markii uu ragga kala bartayna wuxuu maamuusay kuwoodii gaarka ahaa ee halyeynimada iyo nafurka lahaa isagoo u dhiibay shaqooyin iyo mas-uuliyaad dadka uu sida gaarka ah ula soo baxayna waxaa ka mid ahaa daariq ibnu siyaad raximahullah maadaama aanu sii wadan karin futuuxaadka ilaa laga soo afjaro malafka qabaa'ilka weli aan islaamnimada u hoggaansamin wuxuu muusa ibnu nusayr qaaday xamlooyin sifayn ah oo ka dhan ahaa berberyiintii aan islaamnimada qaadanin awood iyo maquunin oo keliya iskuma dayine wuxuu isku howlay inuu soo dumo qabaa'ilkaasi uuna la gaaro heshiis xabad joojin ah oo sugan si aanay u mashquulin marka uu si anba qaado futuuxaadka goobta ugu weyn ee uu xilligan isha ku hayana waa morocco oo aan weli soo gelin gacanta dowladda islaamka sannadkii siddeetan iyo sagaalaad ee hijiriyada muusa ibnu nusayr oo hogaaminaya ciidamo badan oo kumanaan ka mid ah yihiin berberiyiinta iyo amaasikiyiinta wuxuu gaaray morocco isagoo dagaal ku furtay magaalada danja oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn maqhrib iyo magaalooyin kale badi dalka morocco ayaa soo galay gacanta muslimiinta marka laga reebo magaalada sabta oo taageero dhanka badda ah ka helaysay nasaaradii sbain furintan ayuuna muusa ibnu nusayr uga tegey hogaamiyihii uu ku kalsoonaa ee daariq ibnu siyaad oo hogaaminaya sagaal iyo toban kun oo mujaahid oo ay la socdaan tiro culimada diinta islaamka ka mid ah wuxuu muusa ibnu nusayr u ballanqaaday hogaamiyihiisa daariq ibnu siyaad inuu gurmadkiisu isdabajoog noqon doono dhankiisana wuxuu wacad ku maray inaan islaamka xaggiisa looga imaan doonin dhulka loo dhiibayna uu ku sugi doono gumadaha islaamka inuu ballaariyo xukunka islaamkana isku dayi doono oo uu badda ka tallaabi doono haddii allaah qadaro sidaasii ayay muslimiintu ku furteen maqhrib ama morocco wuxuuna dalkani ku sharafoobay inuu noqday halka laga dirayey lagana abaabulayey ciidankii muslimiinta ee furtay andalus ilaa iyo koonfurta faransiiska halkaasi oo islaamnimada lagu maamulayey siddeed boqol oo sano waa haddi siddeed qarni oo kaamil ah awood burburkii muslimiinta ku dhacay ayaa dhinaciisa ka saameeyey dalka morocco xukunka dalkanna waxaa isaga dembeeyey dowladihii iyo maamuladii soo maray muslimiinta oo ay ugu dambaysay dowladdii cuhmaaniyiinta oo ay reer galbeed ku burburiyeen markii ay dowladaha reer galbeed ku kala qaybsadeen dunida islaamka waxaa dalka marooko uu ka mid noqday dalalka la isku mari waayey cidda loo daynayo gumaysigeeda dowladaha ingiriiska sbain faransiiska iyo jarmalka ayaa mid weliba u hanqal taagtay in ay dalkan la wareegto shirar iyo kulamo bilooyin socday kadib waxaa horaantii sannadkii kun sagaal boqol qalinka lagu duugay in marooko ay kala qaybsadaan faransiiska iyo sbain iyadoo midba dhulka loo cayimay ay la wareegayso halka magaalada danja ee muhiimka ah ay noqonayso mid ka wada dhexayso muslimiinta maroko ayaa galay halgan dheer oo jihaadi ah waxaana ugu dambayntii ay iska dulqaadeen gumaystihii faransiiska iyo sbain sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo lixdii inkastoo sbain ay weli dhul ka mid ah maroko gumaysato magaalooyinka ugu caansan dalka maroko waxaa ka mid ah alribaad oo ah magaalo madaxda dalka danja faas daarulbaydaa iyo kuwo kale نال الفضل في جنات عدن ناعمين أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن ناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل